maleeshiyaadka jabahada fallaagada ah ee faano ayaa la soo warinayaa inay si buuxda ula wareegeen gacan ku-haynta magaalo istaraatiiji ah oo hoostagta goondhar oo ka tirsan ismaamulka mahaarada ee waqooyiga etoobiya maleeshiyu aad u fara badan oo ka tirsan jabhadda mucaaradka ee faano ayaa maanta gudaha u galay degmada beerka oo ka tirsan deegaanada ismaamulka mahaarada halkaasoo ay maamulayeen ciidamada federaaliga ee xabashada etoobiya muuqaalo kooban oo lagu faafiyey barta ex gaar ahaan baraha taabacsan faano ayaa lagu arkayaa ciidamo ka tirsan jabhadda oo sii galaya gudaha degmada kadib markii ay halkaasi ka eryeedeen ciidamada dowladda federaaliga ah etoobiya iliwareedyo ayaa sheegaya in jab xooggan la gaarsiiyey ciidamada ka amar qaata taliska ciidamada etoobiya kuwaasoo dagaalo lagula galay magaalada iyo nabaaxigeeda jabhad huwaysan ee faano iyo ciidamada xabashada etoobiya ayaa maalmihii u dambeeyey ku dagaalmayay dhowr magaalo oo dhaca ismaamulka mahara horey waxaa ciidanka abiy axmed loogu eriyey magaalooyin dhowr ah oo dhaca xuduudka ay wadaagaan dalalka etoobiya iyo suudaan